caymiska cusubana dowladda ay soo saartay waa in la qaataa dadka waa in isqoraa dad waxaa jira warxuma tashiil oo wixii dowladda ay soo saartaba ka hortegi marka annaga waan u nugulnahay dadka xoolo dhaqadka ah iyo afkan aan ku hadli dadka ku hadli intiisa badan wuxuu u nugul yahay caafimaad darra dhibaatooyin badan baadna haystaa waxaan qiyaasi inay caymiskan cusuban haddii la isqoro lagu raysan oo dadka dhibaatooyin badan oo haysato ay ka hari markaa sidaa aawadeed waxaan leenahay dadka soomaalida ee afkan aniga aan ku hadli halla isqoro caymiska dowladda waxay tidhi waxaa laga qoreeyey degaan baarlamaaneedka aniga weliba waxaan dhihi lahaa hoos ha loo daadejiyo m c a walbaba meeshiisa xafiis ha laga furo laga qoro dadka intaa waxaa kale oo weheliyaa rooba baada-een markaa markuu roob da-ana cayayaan badan baa kici xoolaha way jiranayeen dadka xoola dhaqadka ee waxaan leeyahay ha lala xisaabtamo dowladda hoose ha lala xisaabtamo xoolaha daaweyntooda iyo wax walbaba dowladda hoose ha lagala hadlo nin walbaba nin nin daranya ku eh ma jiro ruux walba oo reer kenya ah oo reer nodasa province waxaa la dooni maslaalaxaadkiisa inuu asaga ka hadlo rooba baa da-een kaneecaa kacday baal baa kacay waxyaalahaasna saamayn bay ku yeelanayeen xoolaha marka dowladda hoose ha lala xisaabtamo caafimaadka xoolaha